duurnimo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka duhur maanta kuwooda ugu waaweyn
taliyaha ciidamada militariga somalilan oo si adag uga hadlay qalalaasaha weli ka taagan magaalada naasacaanood ee xarunta gobolka sool
dowladda kenya oo shaacisay in isku horimaad ka dhacay xadka ay la wadaagto dalka soomaaliya lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho iyadoo looga hadlayo sharciyada dagaalka lagula jiro al-shabaab ciidamo hubaysan oo la wareegay bar koontarool oo ku taala deegaanka tuqaraq ee gobolka sool
wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay shirweynaha jaamacadda carabta oo ka dhacay dalka masar
kenya oo markii ugu horreysay yeelatay mufti laguna caleemo saaray magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi dunida inteeda kale wararka aan duhurnimadan idinkaga heynana waxaa ugu dooroon madaxweynaha turkiga uu sheegay swiden in aanay filanaynin taageerada turkiga ee xubinnimada nato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhurnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysatahay waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad janawari sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warkayna duhur kuwooda ugu dooroon markaan uu diyaargarooba qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran
haddii aan ku bilowbo taliyaha militariga ciidamada somalilan ayaa waxa uu si adag kaga hadlay qalalaasaha ka taagan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool jenaraal nuux taani oo ah taliyaha ciidamada militariga somalilan oo goordhoweed la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qalalaasaha ka taagan magaalada laasacaanood ay yihiin kuwo loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiidaha badan loo xaliyo wuxuuna sheegay in arrintan ay u baahan tahay in xal laga gaaro loona fadhiisto taliyaha oo goordhoweed la hadlay warbaahinta deegaanada somalilan ayaana waxauu carabka ku dhuftay in qalalaasaha ka taagan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ay hurinayaan qaar ka mid ah dadyo kala duwan oo uu sheegay taliyaha ciidamada militariga somalilan jenaraal nuux taani magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa qalalaaso siyaasadeed oo aad iyo aad u waaweyn qalalaasahaas oo sababay in ay halkaasi ka dhacaan diwadbaxyo kala duwan oo rabshado wata ee halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagnaayeen diwadbaxyada dadka ka qaybgalay qaarkood ayaa dhibaato kala duwan ay kasoo gaartay oo dhimasho iyo dhaawac ah dibadbaxyada dadka shacabka ah ee ku nool magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaana waxay kaga soo horjeedeen dilalka loo geysto waxgalka ama waxgaradka ku nool magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool taliyaha ayaana waxa uu carabka ku dhuftay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xalin doono qalalaasaha weli ka taagan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey halkaas waxaa gaarayay mas-uuliyiin kala duwan oo somalilan ka socda iyo waxgarad si ay halkaasi kaga dhaliyaan nabad waarta xaaladda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ah mid degan inkastoo weli ay jirto caqabadii iyo dhibaatadii ay tabanayeen dadka shacabka ah
dowladda kenya ayaa shaacisay in iskuhorimaad ka dhacay xadkay la wadaagto soomaaliya lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab maxamed cabdiraxmaan macalim ayaa warkan faahfaahinayo ciidamada ammaanka kenya ayaa la sheegay inay dileen ugu yaraan labaiy toban dagaalami oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kadib markii iskahorimaadd culus oo ay kula galeen deegaan ku dhow suuhudiinta kenya ay la wadaagto soomaaliya war qoraalaaba ka soo baxay booliiska kenya ayaa lagu sheegay in hay-adaha ammaanku ay weerar ku qaadeen xero al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka sadagoose oo ka tirsan degmada gaarisa xerada ayaa waxaa ku sugnaa dagaalama ka tirsan al-shabaab ciidamada ayaa sidoo kale la sheegay inay gacanta ku dhigeen hal dagaalame oo nool sida war-saxaafadeed kale ku sheegay ciidamada ayaa sidoo kale qabsaday walxaha qarxa qorebe kaima iyo hal ak fortisemana tallaabadan ayaa imaaneysa maalmo kadib markii dowladda kenya ay boqolaal askari ay geysay si ay u xoojiyaan ammaanka magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhow xadka ay la wadaagto soomaaliya
waryahayaga maalin aada ayuu u mahadsan yahay markanse ciidamo huweysan ayaa waxa ay la wareegeen bar kontarool oo ku taala deegaanka tukaraq ee gobolka sool ciidamadan ayaana waxaa lasoo warinayaa inay yihiin kuwa huweysan kuwaas oo la wareegay bar control oo ku taala deegaanka tuqaraq ee xarunta gobolka sool warkan waxaa sii dheereynaya saleymaan cadaala ciidamo la magac baxay difaaca sool sanaag iyo ceen ayaa la wareegay kontaroolka tugaraq halkaasi oo ay horey halkaasi oo ay ka taageen calanka soomaaliya ee kan khaatumo barta kontarool oo ay ciidamadu ay la wareegeen ayaa waxaa horey ugu sugnaa ciidamada maamulka somalilan hase yeeshee maleeshiyaad ka carooday dhibaatadii ka dhacday magaalada laascaanood ayaa saakay halkaasi la wareegay deegaanka tugaraq ee gobolka sool ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay isku horfadhiyeen ciidamada maamul goboleedka puntland iyo sidoo kale ka somalilan iyaga oo dheer jeer halkaasi ku dagaalamay qabsinka ama saakay ay qabsadeen bar control ciidamada lagax baxay difaaca sool sanaag iyo ceen ayaa waxay kusoo aadeysaa xili shalay halkaasi uu gaaray boqorka guud ee sool sanaag iyo ceen oo muddo shan iyo toban sano halkaasi ka maqnaa
mahadsanid sulaymaan shirweynaha culummada soomaaliyeed ayaa maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo looga hadlayo sharciyada dagaalka lagula jira kooxda al-shabaab shirweynahan oo isugu yimaadeen culummada soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ka furmay maalintii shalay aheyd oo taariikhdu ay ku beegneed saddex iyo labaatanka bisha janaayo sanadkan laba kun saddex iyo labaatan maanta uu galay maalintii labaad ayaa culimada ee ku sugan dalka iyo kuwa dibadda ka yimaaday ay ka qaybgalayaan iyagoo ka doodayo arrimo dhowr ah kuwaasi oo xilligan loo arko inay ahmiyad gaara u leedahay shirkan fikradda isku imaatanka shirkan ayaa waxaa lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyadoo shirkan la qorsheeyey inuu socdo saddex iyo labaatanka ilaa iyo lix iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ee janwari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobkan ama qodobada maanta lagaga hadlayo waxaa warbaahinta la wadaagay sheekh yuusuf cali ciinte oo ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed ee maanta goobjoogka ah maalinta labaad ee shirweynaha culummada soomaaliyeed ee ka socda muqdisho bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaah sala allahu calaa sayidina muxamed wala ali wasaxbi shirkan waxaan rajaynaynaa wax khayr inay ka soo baxaan culummo dibad iyo daaqilka isaga timid oo aad iyo aad maaragtay muxuu ahaay dad waaweyn ah muxtarimiin ah aqoon leh ayaa ka soo qayb galay marka ka hor dhec mayna waxaan rajaynaynaa wax maslaxad guud ah inay ka soo baxaan xagga waddankayna iyo maaragtay dalka iyo diinta iyo dadnimada ma arkaysa ka tarjumaya inay ka soo baxaan aan ka rajaynaynaa marka insha allahu tacaala saasaan anaga aaminsanahay nacam anagu saasaan u arkaa inay maaragtay wakhtigii la joogo maxaa yeeley hay-addu waxay ka tarjumaysaa yaa yaa aqoon u leh diintan yaa garanaya waxa toosan iyo waxa qalloocan marka xagga diinta la fiirsho dadka culummadaha u leh marka hadda ka hor lama samaynin ma dhicin soomaaliya lixdan sano ka badan ayay waxay tahay xurnimoodayri maaragtay aa laga joogaa hadda ka hor ma aysan dhicin culummo waa jireen wax akhriya wax fadwooda waxaas waa jireen laakiin dad habaysan oo isku dubar ridan ma aysan ahayn marka wax walba waxay ku dhacaan wakhtiga ilaahay qadaro marka waxaan aaminsannahay inay wakhtigan ay taagan tahay watiga hay-addaa soo baxile wallaahi inaga marka culummada la filo diintan islaamka marka la fiso horta waa diin nabadgelyo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa dadka alla ee nabi rumeeyow nabadgelyada diintayda gala diintan waa nabadgelyo si kasta haddii loo dirso dagaal waa jiraa laakiin dagaalkaas waa waa awqaad mucayana iyo dad mucayaniin ah oo gaar ah oo la dirirsan oo islaamka la dirirsan
go-aano diini ah ama fadwo ku saabsan ama ka dhan ah kooxda al-shabaab ayaa la rajaynayaa inay ka soo baxdo shirkan ee maanta ka soconaya maalintii labaad magaalada muqdisho culammadii ka qayb galay waxaay sheegeen inuu ku soo beegmay waqhti loo baahan yahay iyadoona waddanku uu ku jiro dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab
wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliyana waxa uu ka qayb galay shirweynaha jaamacadda carabta ah oo ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga cali aadan
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaa ka qayb galay shirka wasiirada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee jaamacadda carabta oo ka dhacya magaalada qaahira ee dalka masar waxaa shirka ku helinaya maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka mustafa yaasiin sheikh shirka lix iyo labaatanaad ee wasiirada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda carbeed ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen adkeynta xiriirka iskaashiga ee dhinaca tiknolojiyadda ee dalalka carabta ansixinta istaraatiijiyadda carbeed ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xoojinta adeegyada boostada ganacsiga elektroniga ah hubinta amniga internetka iyo isdhaafsiga khibradaha maamulka tiknolojiyadda cusub wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda jaamaca xasan khaliif inta uu ku sugan yahay magaalada qaahira waxa uu kulmo dacoodyo la qaadan doonaa wasiirada dhiggiisa ee dalalka carbeed ee ka qaybgelaya shirka iyo dowladda masar oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal
mahadsanid cali aadan kenya ayaa markii ugu horeysay waxay yeelanaysaa mufti iyadoo lagu caleemo saaray magaalada nairobi ee caasimadda u ah waddankaasi kenya sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo wariya iyaga cabdulaahi axmed daada munaasabad lagu maamuusayey laguna caleemo saarayey muftiga uu yeeshay waddankani kenya shariif axmed axmed albadawi ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee caasimadda waddankani kenya munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday dowladda iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee culimadiinka waddankani kenya waxaana xusid mudan marti sharaf aada u ballaaran kuwaasi oo ay qeyb ka ahaayeen in badan oo ka mid ah muftiyada qaaradda afrika ayaa kasoo qaybgalay munaasabadda iyagoo dhammaantoodii halkaasi hadallo ka jeediyey waddanka soomaaliya muftiga matalayay wuxuu ahaa daaciga weyn ee sheekh maxamuud sheekh cabdalbaari oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu casuumay munaasabadaasi kazi zao zaonekana na zaendelea na insha allah zitazidi kufana na zitazidi kutoa matunda. Sisi tuna furaha kubwa katika kuja kuwaunga mkono, na twaishukuru serikali ya Kenya kwa kuwa na busara na kuwa na hikma kulipitisha jambo kubwa zuri kama hili ambalo litatumikia jamii katika mazingira ya kheri.
وننقل إليكم تحيات آه، الشعب الصومال شعبا وحكومة وعلى رأسهم الرئيس رئيس الصومال آه، الدكتور حسن شيخ محمود ورئيس البرلمان وبالأخص حملني رسالة كبيرة لشعب كينيا ولمجلس الفتوى الكيني ولخصوص سماحة السيد الأحمد سيد أحمد البدوي كلها آه، نحمل إليكم هذه الرسالة الدعوية المباركة وإن شاء الله الصومال أيضا اقتداء بدولة كينيا ومن زمن كانوا يفكرون تأسيس مجلس إفتاء وهم إن شاء الله على وشك هذا إنشاء هذا المجلس ويوم غد يوم الاثنين يكون الجمع الأول أو الاحتفال الأول لتأسيس هذا المجلس Mwisho ni salamu na salamu za kheri kutoka kwa eh, ndugu zetu eh, shaabu Somali, kutoka kwa ndugu zetu jirani zetu eh, nchi ya Somalia, na ala rasi eh, salamu zatoka vile vile kwa rais wa nchi ya Somalia Dr. Hassan Sheikh Muhammad eh, hafidhahullah, rais wa Somalia, na asema na sisi pia eh, kwa kufuata nyayo za uh, nchi ya Kenya katika jambo hili la majlis al-ifta. Tayari sasa hivi tushaanza huko harakati, insha Allah taala hizi juhudi zote zitakuja kukutana katika kutoa fatwa na kutumikia fatwa ambazo kwamba zita, zitakuwa ni huduma nzuri.
is there. This is the first Kenya Fatwa Council. Yes, there are scholars that have tried to provide fatwas, to give fatwas and guidance, but not in an organized, professional manner. And so let us support this body that is being launched today here at Masjid Hoda.
haddaba tv-ga caalamiga ah ee dalsan waxaa u waramay culmowdiinka soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay munaasabadda oo ka aragti dhiibtay waxa ay uga dhigan tahay culmowdiinka waddankani kenya caleemasaarka muftiga cusub ee waddankani kenya uu yeeshay maanta
intaan iftaha loo dooran oo muftiga laga dhigin iyo wuxuu ahaa mufti sharqi afriqiya ayuu ahaa marka waxaan leenahay waxa weeye waa nisaabkeedii bay ku dhacday meeshii loo baahnaa bay ku dhacday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shacban wa xukuumatan eh, kenya oo dhan maanta meeshaasi ka soo qayb gashay mashaa'ikhdeennii soomaaliya ra'iiskoodiina waa kan sheekhana sheekh maxamuud sheekh cabdalbaari eh, ilaahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala khayrkan asaga ah oo kale ilaahay inuu soomaaliya nooga hirgeliyo ayadoo meeshaas ay ka soo qayb galeen dowlado badan oo islaamka ah khaasatan dowladaha afrika oo dhan ay ka soo qayb galeen alxamdu lilah waxaa mahad iska leh ilaahay halkaas naga soo qaybgeliyey ayaa mahad iska leh meeshaas lagu dooranhayo ninkii noo iftoon lahaa ilaahay diintiisa iyo sharcigiisa noo iftoon lahaa sidoo kale tv-ga caalamiga waxaa la hadlay daaciga weyn ee sheekh maxamuud sheekh cabdalbaari waxaan joognaa maanta xaflad oo kenya majlis iliftaa looga sameeyey annagana waxaan rabnaa insha allah in majliskaas oo kale soomaaliya nooga dhaco beri isniintuu bilaabana ka soo dhowaada wax ka farxan aan la kulugnay kenya waxaan dhihi karnaa beledkeena labaad ay noqotay oo soomaali aad bay u joogta waanu ku faraxsan yihiin iftahan iyo majliskan khayriga ah oo islaam muslimiinta xaggooda ay soo la siiyey aadaan ugu faraxsanahay mujtamacan dhanna waa ka faraxsan yihiin culamo badan ay joogaan iyo afaadil ah dad mutacalimiina iyo ganacsi ah aad iyo aadaan masruur ugu nahay dalkeennan allahu noo badbaadiyo majlis iftaa oo kan oo kale ahna ahlusunna waljamaaca ahna ilaahay ha noo xaqiijiyo hadda la ballaawi la rabaa ilaahay ha noo xaqiijiyo ra'iiska iyo xukuumadda iyo dhammaan waa ugu mahad celinaynaa insha allahu keynana saa kale ugu mahad celinaynaa intii joogteen nicmo ilaahay allah siiyo dalkeennan dhibaatada ka jiro allah ka badbaadiyo hadda waxaan maqlaynay gobolka in lagu jiro oo dhibaato kaas ka socoto suuq bakaana xalay ahayd dhibkaas kama jeri karnee ilaahay hanaga bixiyo dhibkaasaan dad kalena isku kaashinayna insha allah looga bax lahay wassalaamu calaykum waraxmatullah waxaan u mahad celinaa tiifiga dalsan
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan magaalada muqdisho markana akhbaaraadka caalamka
madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib urdogan ayaa u sheegay sweden inaanay filanaynin in dalkiisu uu taageerayo dadaalada ku aadan inay xubin ay ka noqoto isbaheysiga militariga ee nato kadib mudaharaadyada toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada stockholm taasi oo ay dhigayeen koox kasoo horjeeda islaamka islamarkaana taageersan kurdiyiinta madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan ayaa si kulul u weeraray tallaabadii uu siyaasiga reer sweden ee romas baluda uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka sabtidii isaga oo sheegay in tallaabadaasi ay tahay tallaabo meel kudhac ku ah ama meelkadhac ku ah cid kasta gaar ahaan muslimiinta turkiga ayaa si gaar ah waxa uu uga cadhoorday ee mas-uuliyiinta sweden inay ogolaadeen in banaanbaxaasi uu ka dhaco bannaanka safaaradda turkiga ee stockholm guud ahaan warkii duur aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho duhurka maanta ah waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel